waxaa sanadkii siddeedaad socota dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee xilligan jira kaasi oo weli aysan caddayn xilliga lasoo afjarayo dhinaca kalena madaxda soomaalidu waxay sheegeen inay rajaynayaan in bisha dambe la ansixiyo hindisa sharciyeedka doorashada balse su'aasha ay khubaradu isweydiinayaan ayaa ah sidee ayaa sharcigan doorashada uu ku noqon karaa mid waafaqsan dastuurka maadaama qodobo ku qoran hindisa sharciyeedkan ay khilaafsan yihiin dastuurka xilligan jira waxaa kaloo la isweydiinayaa doorashada golaha shacabka sharcigee lagu maamulayaa aqalka sare oo matala maamul goboleedyada ma waxaa lagu maamulayaa sharciga doorashada qaran mise kan maamul goboleedyada sidoo kale doorashada madaxweynaha ma waxaa maamulaya dastuurka mise sharciga doorashada muddo kordhinta haddiiba ay dhacdo ma waxay noqonaysaa mid dastuuri ah mise mid siyaasadeed qodobadan iyo kuwo kale ayaan ku lafagurayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka gudoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya xaliimo ismaaciil ibraahim ayaa markii ugu horraysay u sheegtay idaacadda v o a in guddigu ay qorshaynayaan inay bilaabaan diiwaangelinta dadka ka qayb qaadan doona doorashada la qorsheeyey inay soomaaliya ka dhacdo horraanta sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka in dalka ay diiwaangelin codbixin ka dhacdo waxaa faraya qodobka shan iyo tobnaad ee hindisa sharciyeedka doorashada waxaana diiwaangelinta laftigeedu ay yeelan doontaa xeer hoosaad gaar ah guddiga doorashadu waxay ku adkaysanayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici doonto dalka tirada dadka dhiibanaya codkooda inta ay doontoba ha la ekaatee xaliimo ismaaciil ibraahim xaliime yarey waxay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka u sheegtay in diiwaangelintu ay bilaaban doonto bisha maarso ee sannadka soo socota ayna dhammaan doonto bisha juun iyadoo la samayn doono boqolaal goobood oo lagu diiwaan geliyo dadweynaha ka qaybgeli doona doorashada guddoomiyaha ayaa sheegtay inay taasi tahay qorshahooda haddii ayay tiri labada aqal ee baarlamaanku ay ansixiyaan sharciga doorashada bisha soo socota ee december minimum waxaan doonaynaa three to two milyan oo soomaali ah labo ilaa saddex milyan oo soomaaliya inaan diiwaan gelino marka waa xaqiiqo lagama laabtaan ah in doorashadan soo socota ugu yaraan laba ilaa saddex milyan oo qof ay codayn doonaan waa sida ahaa aan qorsheynayno saas maxaa yeelay soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa labaiyo toban milyan tirada dadka la diiwaangeliyana waxaa lagu qiyaasaa bulshadaas barkeed inay tahay marka lix milyan in la diiwaan gelin karaa lagu qiyaasaa laakiin soomaaliya dadaa dibadda kasoo jiro oo kasoo tegoo tiro badan oo maqan dadaa xeryo qaxooti ku jira somalilanaa gooni u go-an goobo waxaa jiraan shabaabku ay joogaan oo dad ay joogaan dad aan tiradooda badnayn laakiin un tiro markii la isu geeyo fiican noqonaya arrimahaas oo dhan markaan ka googooyno waxaa soo haraya saddex milyan iyo xoogaa saddexdaas malyan iyo xoogaa waxaan ku rajaweynaa dadku isma wada diiwaangeliyo isma wada qoro doorasho ma wada galo sidaa og tahay adigaba markaas waxaan rajeynaynaa saddex ilaa laba milyan si biometriga inaan u diiwaangelino nidaamkii biometricka ahaa wadanka ma yaalaa ma idiin diyaarsan yahay nidaamka waa noo diyaarsan yahay kambaniyadii qalabka wax lagu sameynayo waa la xiriirnay muxuu ahay u n ka aada noogala shaqeynayo wayna kala doorteen laakiin anaka goobjoogan ka ahayn waa waa nala geeyey danimarka la isugu yimid hadda waxay tahay inay soomaaliya yimaadaan bandhig inay noo sameeyaan siday shaqada noqonaysa eena tusaan kii markaas aada noola fiicnaada inaan qaadano goorma ugu soo horreysay bilaaban kartaa diiwaangelinta annaga hadda sida noo qorshaysan oo oo plaanka scheduleka ama ama qorshaha shaqo ee aan dhiganay waxay bilaabanaysaa maarso waxayna dhammaanaysaa juun waa haddii aan december helno sharciga doorashada waa haddii muxuu ahaay wada hadalladan dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ay dhammaato waa waa haddii waa sidii muxuu ahaay loo loo wada ogolaaday inay doorashadaas dhacdo sida aad maqlayseen guddoomiyaha guddiga doorashada waxay horumar laga sameeyey diiwaangelinta iyo qorshaha doorashada ku xirtay meelmarinta hindisa sharciyeedka doorashada oo haatan hor yaalla baarlamaanka madaxda dowladda soomaaliya waxay rajo ka muujiyeen in bisha dambe la ansixin doono laakiin khubarada dhinaca sharciga iyo siyaasiyiintuba waxay leeyihiin ansixinta hindisa sharciyeedka iyadoo marka hore aan la waafajin dastuurka dib u dhac ayaa ka imanaya waxaana sharciga doorashadu uu noqonayaa mid ka hor imanaya dastuurka haddii aan labada la iswaafajin dadka sidaasi qaba waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka abshir maxamed axmed abshir bukhaari qodobada dastuurka kumeelgaarka khilaafsanna waxaa ka mid ah qodobka kow labaatanaad ee sharcigan kaasoo tilmaamaya in musharaxa madaxweyne ee xisbigeena kuraaska ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkaas labiyi tobnaad ee sidaas u qoran wuxuu si toosa uga soo horjeedaa qodobka dastuurka kumeel gaarka ah ee ah qodobka siddeetan iyo sagaalaad faqradiisa koowaad iyo labaad ayuu kasoo horjeedaa oo odhanaya waxa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya sidoo kale qodobka sideed iyo tobnaad ee sharcigan isaguna wuxuu si toos uga soo horjeedaa dastuurka kumeel gaarka ah wuxuuna leeyahay qodobka sideed iyo tobnaad ee sharcigan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dikreeto kusoo saaraya bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha kadib marka uu dhegeysto islamarkaasna uu darso soo jeedinta sababaysan ee guddiga muddo lixdan maalmood ka hor maalinta ay diiwaangelintu bilaabanayso qodobkan sideed iyo sideed iyo tobnaad fikradiisaas labaad ee sharcigan wuxuu isna si toos uga soo horjeedaa sharcigii lagu dhisay guddigii madaxa guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waa qodobkan hadda aan sheegayey ee sharcigan doorashooyinku qodobkaas guddiga madaxa banaan qodobkiisa afar iyo tobnaad fakradiisa c iyadana waxay sheegaysaa oo tilmaamaysa qeexiisana xilalka iyo cayuuraha guddiga inay kamid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha iyo joogtaynta dibieegista diiwaanka codbixiyaasha hindise sharciyeedka qaran waxa uu ka kooban yahay lixdan iyo kow qodob qodobka shanaad ee sharcigu waxa uu dhigayaa in lagu dhaqayo dhammaan howlaha maamulka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka koob iyo tobnaad waxa uu dhigayaa in habka doorashooyinka dalka uu noqonayo nidaamka matalaadda isku dheelitiran ee liiska xiran liiska xisbi walba waa inuusan ka badanin labanlaab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka labiyo tobnaad ee sharcigu waxa uu leeyahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga leh kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guulaysanaya jagada madaxweynenimada taasi oo ka dhigan in dadku ay dooranayaan xisbi haddii xisbiga aqlabiyadda leh uu gaari waayo boqolkiiba konton oo lagu daray hal ama fifty balas one waxay isbahaysi la samaysanayaan xisbiyada kale madaxweynaha ayaana isla xisbiga aqlabiyadda leh ka soo magacaabaya ra-iisul wasaaraha haddii ay laba xisbi sinmaan waxay isbahaysi ka raadsanayaan xisbiyada kale ee ku jira baarlamaanka si midkooda ugu guulaysto jagada madaxweynenimada xisbiga ku guulaysan waaya boqolkiiba toddoba codod u dhigma waxa uu ka harayaa ka mid noqoshada golaha shacabka qodobka afar iyo labaatanaad ee hindisa sharciyeedka waxa uu leeyahay xisbiyadu marka ay soo xulayaan musharaxiintooda doorashooyinka waa inay dhowraan qoondada haweenka oo ah ugu yaraan boqolkiiba soddon guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle sulaymaan waxa uu leeyahay xeer kasta oo ka hor yimaada dastuurka waa waxba kama jiraan sidaasi darteedna waxaa loo baahan yahay in la dhammaystiro dastuurka kadibna la ansixiyo sharciga doorashada waxay u baahan tahay marka hore in la sameeyo maxkamadda dastuur in la sameeyo oo dastuurka kumeel gaarka ahaa iyo sida uu dhigayo marka hore in maxkamadda laga sameeyo oo qodobada dastuurka kumeel gaarka ah ee maamulaya doorashada madaxweynaha iyo kaabka ku imada meesha laga saaro oo deedna sidaa loo dhigo marka sidaa loo dhigo kabacdi ayaa marka xeerkan sharceedkan la meel marin karaya laakiin iyadoo dastuurkii aan waxba laga bedelin oo dastuurkii uu sidiisii yahay waxay ku noqonaysaa inuu ka hor yimi dastuurkii wax kastoo dastuurka ka hor yimaado xeer kastaa waxaa laga rabaa inuu dastuurka ku dhisnaado oo waafaqsanaado marka iyadoon dastuurkii la bedelin oo wax kabedel aan laga samaynin oo sidiisii yahay haddana xeer inuu bedelo wixii dastuurku dhigayay waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa wax kasoo jeeda shuruucda iyo shatirta bangeeriga ibraahim iidle sulaymaan waxaa kale oo uu leeyahay waxaa habboon in hindisa sharciyeedka lagu koobo doorashada labada aqal ee baarlamaanka isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi hindisa sharciyeedka waxaa kumaraan lahayd in lagu soo in lagu soo koobo hindisa sharciyeedka doorashooyinka baarlamaanka baarlamaanka oo looga jeedo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare in lagu soo koobo halkaa waxaa ka baxaya doorashada madaxweynaha ka baxaysa sababtana waxay taa leehay ha looga saaro xubnaha baarlamaanka golaha jalaba ha noqdeena iyado codka waxay jirtaan oo siiya dadweynaha waxaa oran lahaa halo halo haloo kala saaro sida haloo kala saaro sidaasoo kale wuxuu ka hor imanayaa dastuurka laftigiisa waayo dastuurka ayaa maamulaya doorashada madaxweynaha sida labada aqal labada aqalba ayaa dooranaya habka iyo hanaanka ay dooranayaana xeerka uu tilmaamaya dastuurka aad bu wax uga sheegaya oo tilmaamaya haddaan saa kusi daro wuxuu kaloo ka hor imanaya haddii saas lajka aan ka eego qaab dhismeedka dowladda soomaaliya ay u dhisan tahay oo ah habka barlamentarianka ah habka barlamentarianka ah waxaad codka weydiisto dadweynaha xubinta baarlamaanka oo keliya cid kalma weydiisato ama ha noqda baarlamaan heer federaal ama ha noqda baarlamaan heer maamul gobol ama ha noqda baarlamaan dowlad deegaan ku daba ha noqde xubin baarlamaan oo dad matula taagan lacag weydiista laakiin madaxweyne ma weydiisto sidaas darteed waxaan leeyahay hala kala qaado dib ha loogu noqdo arrintaas oo halkan laiska saarayo ha laga daayo madaxweyneha ha loo daayo baarlamaanka kuwa kalena hala kala cadeeyo oo xeerku saa u kala cadaato guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari waxay iyadu leedahay hindise sharciyeedkan waxaa lagu maamuli doonaa dhammaan doorashooyinka dalka doorashoo dhanaa lagu maamuli doonaa doorashoo dhanuuna ka hadlaya doorashooyinkai aan soo arki jirnay tii ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno xildhibaanada golaha shacabka gobolada lagu soo doortay aqalka sare lafdigiisa wuxuu matalayaa gobolada bal waxaad ii sharaxdaa sharcigan iyo awoodda maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan xubnaha soo gelaya golaha shacabka say isku waafaqayaan horta doorasho wax annaga aan bilaabayna ma aha adduunka oo dhanayna ka dhacdaa waxaana maamula institutionno gaar u ah qolo waxaa u maamusho wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo sii yaraanaysa taas qolo guddi ama hay-ad ay wasaaraddu maamusho ah u maamula qolana waxaa u maamula doorasho madax bannaan marka doorashada maamulideeda iyo hirgelinteeda iyo sameynteeda institutionkaas ah u xil saaran golo shacbina uma xil saarna golo wasiirna uma xil saarna dowlad goboleedna uma xil saarna waxaana jiraya marka institutionkaas sharci hegaa hagaaya oo sharciga doorashada la yidhaahdo oo uu soo saaro baarlamaanka ha kasoo unkamo fulinta ha kasoo unkamo laakiin cidda soo ogolaata oo muxuu ahaa sharcigaas soo ansixiso waa go- baarlamaanka waaye labadiisa golo madaxweynuhuna markaas dekreetadii uu kusoo saaraa marka doorashadu waa saas waa inay noo kala baxdaa doorashada sida ay kala tahay iyo sida loo kala maamulo haddii uu sharcigu soo baxo waxa ku qoran isagaa sheegahaya cidda golaha shacbigana soo dooranaysa cidda golaha muxuu ahaay aqalka sarena soo dooranaysa sida hadda ii muuqatana sida ku qoran sharcigan waxaa laba nooc oo doorasho aa ku qornaanaysa oo loosoo kala dooranayo golihii shacbiga iyo aqalkii sare aqalkii sare oo uu shacbiga markaas deegaanada dowlad goboleedka jooga ay soo dooranayaan oo qof iyo cod ay kusoo dooranayaan markii degaan kasta loo qoondayo sida uu dastuurka sheegayo dastuurkeena qaranka kumeel gaarka uu sheegayo inta tiro uu leeyahay waxaa soo dooranaya deegaankaas dowlad goboleedkaas degan shacbigeeda iyo midka soomaaliya oo dhan ay soo dooranayso oo golaha shacbiga ah labadii golo saas ay ay kala noqonaya adduunkana waa u dhacdaa labada golo ama saas ama waxaa jira sida south africa oo kaleeto hal golay qabaan laakiin halkaas golaa laba doorasho soo galagala golahooda shacbigaana waxaa soo dooranaya shacbigoo dhan oo meel kastoo ay joogaana laga soo dooranaya waa waxaan umalaynaya inuu saddex boqol yahay xubnahooda laba boqol saasaa lagu soo dooranaa boqolna dowlad goboleedyada shacbiga ay usoo kala dooranaan oo degaankiisa laga soo dooranaa qofka marka sidaasay u kala cadaanaysaa uun sharcigaas oo kala cadayn doono hindise sharciyeedka qodobka koo iyo tobnaad wuxuu leeyahay habka doorashooyinka dalka uu noqonayo waa nidaamka matalaada isku dheeli tiran uu sii faahfaahinaya wuxuu leeyahay xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka helaa ayuu madaxweynuhu kasoo dhex baxaya madaxweynaha laftigiisa hore wasaaraha wuxuu kasoo dooranaya isla xisbigaas aqlabiyadda leh laakiin dastuurku wuxuu leeyahay labada aqal ee baarlamaanka ayaa soo dooranaya marka sharcigan haddii la ansixiyo bisha soo socota december sida hadda aad sheegaysa dastuurkiina aan la bedelin sidee u dhacaysaa sharci aan dastuurka waafaqsanayn inuu baarlamaanku ansixiyo iyadoon dastuurkii marka hore aan la waafajin waa hadda sida uu u qoran yahay waana arrimaha keeneen baarlamaanku intuu golaha shacbiga uu ka fadhiistay uu yidhi waa inaan guddi usoo saarnaa loo soo habeeyo marka baarlamaankay ku xirnaanaysaa siday u habeeyaan laakiin sharciga sida hadda lagu shaqeynayo waa un sida dastuurka uu faraayo baarlamaanka aanan ka sugaynaa siduu arrimahaas iskugu soo isagu soo habeeyo oo isu soo raaciyo ibraahim iidle sulayman guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare soomaaliya waxa uu walac ka muujinayaa in sida uu qoran yahay hindisa sharciyeedku uu jahawareer ka dhex abuuri karo nidaamka federaalka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waa wuxuu ku dhisan yahay dastuurka ku dhisan yahay waa guddi dactoori ah waa guddi dhexdhexaad ah waxa loogu tala dhexdhexaad noqoto oo ay ka dhexdhexaad u noqoto maxay dhammaan dhinacyada tartamaya oo dhan taasi waa qodob waa qodobka waxawey waxay kunjun ka tahay doorashooyinka baliis markaad eegto qodobka boqol iyo toban ee dastoorka kumeel gaarka ah komishinada marku ka hadlayo guddiyada marku ka hadlayo wuxuu leeyihi guddiyadu heer federaala way noqonayaan heer maamul goboleedna way noqonayaan hagaag markaad laakiin timaado qodobka boqol iyo kow iyo toban xarabka da-laba g waxaad muuqato had caddhaca uu u qoran yahay in iyo marka kale sidoo kale aad aragto xeerka lagu asaasay guddiga doorashooyinka qaranka markaad labadaa markaad eegto labada wax dhaxal qaran waxa weeye in guddigan doorashooyinku ee imika federaal ee doorashooyinka qaranku ay maamulayaan doorashada heer federaal heer maamul goboleed ilaa heer degmada inay inay inay maamulayaan iyaga ay gacanta ku hayaan halkaa waxaa muuqata in ay had nidaamka federaalka ee dalka u dhisan yahay amaba uu usii socdo hadeer dastoorkuna u dhisan yahay iyo qaabka shaqada ay u shaqeynayaan inaanay isla jaan qaadayn waxaa federaal ahaan marka laga rabo marka heer federaal waxa kuman amaba sida sharciga ay tahay in doorashada ayuu kaalintooda noqoto in ay ilaaliyaan doorashada habka iyo hanaanka ay u dhacayso in xeerarka la raacay in xeerarka la meedmariyey in xeerarka aan lagu xadgudbin dabadeedna hadalkeeda marka natiijada ay soo baxdo ay iyagu tilmaamaan amaba ansixiyaan oo yidhahdaan natiijada doorashadaas meeadla ka dhacday wadada ka dhacday waa doorasho saxa oo caynka caynka caynkaasa ku saxtaan laakiin cidda dhab ahaan qabanaysa ee la rabo hawsha inay tilta ay noqoto guddiyada heer maamul goboleed guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxay sheegtay in dadweynaha codaynaya ay tahay kuwa u kala codayn doona xubnaha labada aqal taasina aysan keenaynin wax jahawareer ah sida hadda sharcigan ku qoran haddii oo saas lagu ansixiyo waxaa oolaaya sanduuq golihii shacbiga ah loogu ridaayo xisbigii la rabay loogu ridaayo sanduuqaas ummadoo dhan uu ka dhexeeya qof kasta xisbiga la yidhaahdo xisbiga calanka halkaasoo loogu ridaa sanduuqaas xamaraa looga ridaa waxaa looga ridaa raaskaimboni waxaa looga ridaa eyl waxaa looga ridaa sanduuqaas waa halkaas oo saasaa loo tirinaa waa tiro guud oo soomaaliya oo dhan ah io sanduuq kaloo golaha aqalka sare ah oo keliya statekaas uu dooranayo xisbiga uu rabay saasay kala noqonayaan qodob kale oo ka tirsan hindisa sharciyeedka doorashada oo ay doodi ka dhalan karto waa qodobka konton iyo lixaad oo ka hadlaya dib u dhaca doorashooyinka waxa uu leeyahay qodobkaasi haddii ay suurtogeli weyda in la qabto doorashooyinka guud ee xubnaha baarlamaanka duruufo adagoo jira awgood xubnaha baarlamaanka xilka haya ayaa sii haynaya xilka sharci dejinta inta duruufaha si adag laga gudbayo qodobku waxa uu sii sharaxay duruufaha adag kuwa ay noqon karaan waxaana ka mid ah nabadgelyo darro baahsan oo dalka oo dhan ka dhacda aafooyinka dabiiciga ah sida dhulgariirka iyo cudurrada faafa abaaraha baahsan iyo fatahaadaha webiyada duufaan iyo wax kasta oo lagu tilmaami karo masiibo qaran sidoo kale duruufaha adag waxaa ka mid noqon kara in doorashadu farsamo ahaan qabsoomi kari weydo qodobkaasi waxaa kaloo uu sheegayaa in muddada xilhaynta ee madaxweynaha ay la kordhayso muddada cusub ee golayaasha sharci dejinta maadaama ay doorashadu xilligeedii ku qabsoomi weysay sida uu qodobku dhigayo guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxay ii sheegtay in qorshuhu uu yahay in doorashadu wakhtigeeda ku qabsoonto haddiise ay duruufo adag ama kuwo farsamo yimaadaan xilliga ku kordhaya kama badnaanayo ilaa lix bilood in la kordhiyo iyo in aan la kordhinin waa arrin farsamo arrinta farsamona hadday kordhis u baahan tahay cidda sheegi karta oo ku dhawaaqi karta ama soo jeedin karta waa guddiga doorashooyinka sida oo markii hore aan lagu qoray oo markii naloo keenay aan soo jeedinay waxa waaye haddii arrin farsamo ay ay ay timaado muddo laba bilood ah guddigu wuxuu u bandhigaa baarlamaanka in doorashadii dib loo dhigo haddii cilad iska timaado oo rabbi uu keeno oo markaas aysan doorashadii dhici karin ama farsamo ha noqoto ama cilad guudoo dabiici ah ha noqotee baarlamaankuna wuu soo ogolaanaya madaxweynahana muxuu ahay waa waa maadaama ay sharci tahay inuu dikareetadii kusoo saaro la qaato waay haddii labada bilood ay wax tari weyso haddana soo jeedin karaa ilaa afar bilood guddiga markasta guddiga soo jeedinaa cidda loo soo jeedinaana waa baarlamaanka sidaasayna ay tahay inay noqoto wakti u xadidan ma jira oo la dhihi karo tusaale ahaan muddo kordhintu lix bilood kama badan karto oo kale de ani hadda waxaan ku idhi ama laba biloodaa dhehe ama saddex biloodaa dhehe ama ilaa afar biloodaa ku daraysa marka ilaa lix bilooday gaari kartaa laakiin lix bilood wixii ka badan markaas waxa waaye waay waxay keenaysaa muxuu ahaa in aysan arrimo farsamo ahayn farsa ama ciladii joogsan weydo wadankii dabaylo iyo duufaano iyo ka joogsan waayo balaayo ka joogsan weysa waddankiio dagaalla ka dhacayaan oo muxuu ahay aan meel wax lagu qabtada aysan jirin guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle sulaymaan waxa uu leeyahay sharcigu ma ogolaanayo faaruq dowladeed taasi ayaana keenaysa in muddo kordhin ay timaaddo iyadoo doorka ugu weyna uu ciyaarayo baarlamaanka oo ansixinayo qodobkaasi qodob kale oo ka mid ah hindise sharciyeedka doorashada oo khilaaf ka dhalan kara ayaa ah sida loo fulinayo sharcigan doorashada haddii aysan heshiis siyaasadeed wada gaadhin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ugu dambayn meelaha la doonayo inuu sharcigani ka dhaqan galaa waa maamul goboleedyada xiriirka dowladda iyo maamul goboleedka jubbaland aad ayuu u xun yahay puntland waxay hore uga soo hor jeesatay hindise sharciyeedkan hor yaalla baarlamaanka maamul goboleedka galmudug waxaa weli lagu jiraa dhismihiisa iyadoo dhammaan dhinacyada saamiga ku leh siyaasadda gobolkaasi aysan meel u wada jeedin maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxay ku jiraan xaalad siyaasadeed oo nugul guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka abshir maxamed axmed ayaan weydiiyey waxa looga jeedo heshiis siyaasadeed oo dhex mara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxay u baahan yihiin inay ka heshiiyaan nidaam doorasheedka dalka oo ah waa in ay isku afgartaan oo doorashadu ma ahan mashruuc iyo iyo barnaamij ay si gaara xukuumadda iyo dowladda federaalka u leedahay waa waa mashruuc ay ay tahay inay ka wada tashadaan daneeyaasha siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka kuwaasoo ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee dowladda iyo iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka laakiin nidaamka iyo qaabka u dhacayso sharcigu inuu hagamiyaysan ahayn sharciga ayaa ayaa wuxuu koobayaa natiijada kasoo baxda wadatashiga iyo iswada ogolka state colrska ama daneyaasha siyaasadeed ee labada heer ee dowladda federaalka natiijada kasoo baxda ayuu sharcigu koobayaa kadibna baarlamaanka federaalka soomaaliyeed uu ka dhigi doonaa uu kusoo saari doonaa xeer doorasho ama ka dhigi doonaa sharci doorasho sida hadda muuqata diiwaangelin baa la sameynaya baa leeyahay laakiin haddana dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii qaarkood xorgufaa udhexaysa marka taas waxay ka dhigan tahay diiwaangelin ma suurtageli karto haddii aan laysku soo dhowaanin bal waxaad ka hadashaa xiniftii soo socotay iyo waxa sababta uu ahaa iyo eedan loo jeedinaya dowladdii ah inay doonayso inay injineer garayso ama sugto qaabka ay noqonayso natiijada doorashada soo socota bal ka hadal arrimahaas dalku wuxuu ku dhaqmaa nidaam federaal ah kaasoo macnihiisu yaha nidaamka xukunka baxsan bas nidaamkaas wuxuu wuxuu leeyahay dastuur kumeel gaar ah oo la ansixiyey laba kun iyo labiyo tobankii bishii ogosto ko kowdeedii isla dastuurkaas ayaa wuxuu keexayaa oo abuuray laba heer dowladeed oo kala madax banaan mid kastaana ay leedahay kaalin keexan iyo hanaan dowladeed oo uu ku shaqeeyo waxa uuna u kala qeexa dastuurka kumeel gaarka ay awoodo ay kala leeyihiin iyo kuwa ay wada leeyihiin marka awoodihii ay kala leeyihiin ay wey waxaad inta badan ay dooda ka taagan tahay gaar ahaan masalan awoodaha ay gaarka u leeyihiin dowlad goboleedyadu sida waafaqsan dastuurka kumeel gaarka qodobkiisa boqol iyo labaatanaad iyo qodobkiisa boqol iyo ko iyo labaatanaad waxay tahay waa dhismaha golayaashooda waayo golayaasha sharci gujinta inay dhistaan inay dhistaan golayaasha fulinta ee maamuladooda iyo iyo qodobo kale oo muhiima sida ilaalinta nolosha iyo hantida muwaadinka iyo dhowrista xasiloonida iyo ammaanka deegaanadooda bixinta adeegyada dowladeed bulshada deegaanadaas sida caafimaadka waxbarashada iyo waxa la xiriira marka doodu hadda waxay ka taagan tahay oo khilaafkooda inta badan uu salka ku hayaa waa dowladda oo rabta inay maarayso doorashooyinka lagu dhisayo golayaasha sharci dejinta iyo fulinta ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka laakiin su-aashu waxay tahay si dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay isugu soo dhowaadaan sidee lagu soo celin karaa kalsoonida labada dhinac waa kan senator abshir maxamed axmed waxaa loo soo celin karaa si waafaqsan dastuurka qodobadiisa qodobka kontonaad konton iyo koowaad iyo konton iyo labaad kaas oo sheegaya awoodaha wada xaajoodka u baahan iyo mar kasta in aysan kala maarmin oo ay ka wada xaajoodaan arrimaha u kala qeexan wixii kasoo hara sidoo kale in la sameeyo sharci xiriirkooda qeexaya kaas oo ah lagu tilmaamo dastuurkuna qeexayo oo la yihaahdo intergovernmental relationship act i g r oo oo kala qeexaya siday u wada shaqeynayaan iyo sida ay u wada xaajoonayaan si ka faahfaahsan qodobada dastuurka ah guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ibraahim iidle sulaymaan waxa uu aaminsan yahay in dhibaatada xalinteedu ay ugu adkaanayso aysan ahayn mid sharci ah balse ay tahay tan siyaasadeed oo caqabad ku noqon karta doorashada inay xilligeedii ku dhacdo horta waxaa heshiis lagu yahay waxaan heshiis lagu yahay lagu ahayn iyaga waa su-aal siyaasi waxa maaye badankooda laba waxa dooda ka taagantay horta arrimo sharcin maaha daad muddo inta intooda badan marka iyaga barba taasaasasaayacanya laakiin waxaan kutusayaa haddii aan heshiis laga ahayn doorashada tan qabsoonideeda waxaa adkaanaysa in meel marta sababta waxay tahay doorashadan kama dambaysa waxay ka dhacaysaa gobolada ka dhacaysa goboladana maamullada ka jira waxaa laga maarmaanah in inay doorashadatan ay hirgeliyaan oo ay ka gacan geystaan sida ay u hirgeli lahayd saas darteed federaalka iyo maamul goboleeda waxaa khasaba ama waajib ah in laga maarmaanah in ay heshiis ka gaaraan sidii ay doorashadatan u hirgelin lahaayeen oo doorashada ay u dhaci lahayd haddii aan heshiis jirin oo arrinta aanay isku waafaqsanayn way adkaanaysaa in doorashada xilligeedii iyo in xilligeedii amaba ay ku dhacdo amaba ay hirgasho way adkaanaysaa sidaas darteed mara wadda waa inay jirtaa reer federaal iyo reer maamul goboleed madaxdeeda ay isla qaataan in ay meel mariyaan doorasho ama xeerkan ha ku meel mariyeen oo wixii ka khaldan ha laga saaro oo ha la hagaajiyo amaba wax kale haku ha ku heshiiyeen in doorasho la qabtay heshiis wax ay ku yihiin dowladda federaalka maamul goboleed lagu qabtaa waa shay laga marmar waawaadkama dhacaan toddobaadkan guddiga khubarada qaramada midoobey ee soomaaliya waxay daabaceen warbixintoodii sannadlaha ahayd qodobada ugu waaweyn ee ay kaga hadleen waxaa ka mid ahayd doorka lacagta xaaraanta ah ay ku leedahay doorashada iyagoo tusaale u soo qaatay doorashooyinkii maamul goboleedyada qaarkood oo warbixintu ay sheegtay in lagu bixiyey boqolaal kun oo dollar oo laaluush ah si cod loogu beddesho hindise sharciyeedka haddaba baarlamaanka hor yaalla kama hadlayo sida dhibaatadaasi lacagta laaluushka ah looga hortegi karo guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ibraahim iidle sulaymaan ayaa ka hadlaya sida ay ahayd in xeerkani u qeexo laaluushka wadab xeerku waa dhowr waa madaxweynayo qodobo dhoodey waxaa la yaab leh in hal qodob lagu soo koodo ciqaabihiisa sadate waxay qol walba inay la socoto maxay ciqaabtiisu oo la yihahda waxay waxaasa sharciga jigeeyey waxa wixii ka leexda waxay waxaasa mutaysaan oo caynkaa loo raaciyay bay ahayd lama raacin taas waa qodob waa qodobka kale ee doorashada waxay martaa sida doorashada xoojiyay martaa oo ah koowaad oo ah ka bilaabma maxay diiwaangelinta ama xisbiya ha noqoto amaba ha noqoto codbixiyaal iyo wixii la xidhiidha iyo marxaada labaad oo ah codaynta marxaada saddexaad oo ah maxay natiijada saddex marxalaad mid waliba waxay leedahay dembiyo gaar ah ayaa ayaa ayaa ka dhici karaa oo la geli karaa waxa ay ahayd oo xeerkan ka maqan iyo weliba qaybtiisa ee dembiyada in aanan xusinba arrinta ku saabsan corruptionka ama musuqmaasuqa hadday noqoto mid fargoyn biladooda ama ha noqoto mid gudaha ha noqoto waxa shay laga maarmaana in saarkan xambaarsan yihin wax lagu hortagayo oo lagu xakamaynayo maalgelinta lagu samaynayo ololaha doorashada iyo xisbiyada laftigooda waxa ay isticmaalayaan ama ha noqoto xisbi xaakim ha noqoto ama xisbi xisbi xaakim ama kuwa kale ha noqoto waayo waxaa laga rabaa xisbi xaakimkana inaanu isticmaalin maaliyal caama public finance inaanu isticmaalin oo laga xadeeyay ayuu baahan yihin kuwa kalena waxaa looga baahan yahi inay caddeeyaan iyada iyo xisbi xaakimkaba meelaha ay lacagta kasoo heleen iyo sida ay u fangareeyeen marka xeerkan laga rabay inuu tilmaamo xeerkan amaba xeerka xisbiyada hadii doon lagu daro laakiin way jirta cid maamulaysa oo kale nidaamka xisbiyada xoojinaya ee ah proportionalka amaba isweeltirka codkay codka iyo kursiga wuxuu aasaas u yahay barnaamij xisbi marka xisbiga waxaa ka doranaya xisbiga iyo barnaamijka xisbiga la doranaya waxaa lagu doranaya barnaamijkiisa lagu doranaya laakiin yaa lacag lagu doranaya guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxay leedahay waxaa loo baahan yahay xeer gaar ah oo maamula lacagaha xaaraanta ah horta maamulidda maaliyadda xisbiyada iyo sida loo maamulaayo iyo sida looga warqabaayo iyo sida ay tahay isaga naftiisa waxaa kasoo baxaya xeer hoosaadaa kasoo baxayo sharci hoosaa kasoo baxaa oo guddiga doorashada uu soo saarayo mar horena uu draft gareeyey qaarkoodna xataa habka maamulidda maaliyadda xisbiyada loo fiirinayana lasoo saaro xisbiyada xataa aan isla aragnay doorasho annaga keligeen ma aha waxa qabanaya adduunka oo dhan ay ka dhacdaa waxaana kasoo bixi doono habka musuq maasuqa naftiisa iyo lacagahaas isaga naftiisa xeer gaarhaa kasoo baxaya door wixii aan soo marnay oo xulidda ahaa waxay ahayd dad cayiman oo loo jeedo oo wax la siin karo laakiin hadda doorashadu waxay noqonay xisbiga inuu lacagtiisa isaga maamulo dariiq cadow la yaqaano uu u maro hadda malaayiin qofna siduu corruption u siinayo uu lacag u siinaana ma sahlanaan doonto ma sahlana laakiin hadduu dariiq qalada maqlo sharci qabanaha jiraa maxaad jeclaan lahayd inuu sharcigu ka yidhaahdo lacagaha masuq maasuqa ah ad ad fikrad ahaan haddaan ku weydiiyo wallaahi shara- shuruuc oo- oo oo adduunka u dhiganaa jira Een, hadduu musuq maasuq yimaadna waxaan k- leeyahay in la qabto in aan ku dadaalno sidaan u yareyn lahayn corruptionkan aada noo dilooday Een, sida sida ugu saxsan oo oo oo ugu sahlan oo aan ula dagaalami karnan inaan ula dagaalano maxaa yeele qofkii lacag asaga siisa ah ku yimaado isgada macnaha waxa waa ciduu mas-uul yahay ka yahay ma jirtee anaa meeshaan gatay anaana iskale sidaan rabaanan ka yeelaa waxyaabaha hadda nagu socdana waay xalimo yare waxay sheegtay oo kale in loo baahan yahay in dalka iyo dadkuba aysan ka cabsanin in tallaabo hore loo qaado oo ay dhacdo doorasho toos ah ma joogi karno sirkalkan ziirada ah Een, derbigan qallafsan oo horumarka naga hortaagan inuu hor yaallo wax macquula ma aha Een, muwaadankana sharciga iyo xuquuqda rasmiga uu leeyahay waxa waaye inuu doorto qofka uu rabo asaga si uu beri ula xisaabtamo Een, haddii aan doorasho qof iyo cod dhicin xildhibaan lala xisaabtamaa ma jirayso muwaadin wax la xisaabtamaana ma jiraayo qaylada ay hadda uun ku jiraan iyo caayda iyo kursiga aniga ha laigu bedelay iyo anaa aadaaya iyo kan kuma fiicnaa lagu aa lagu jiraa ayagoo xaqooda lagu tumanayo marka een, ummadda soomaaliyeed hadday rabaan in ay horumar gaaraan haddii ay hadday rabaan in ay dowlad demoqraatig ah gaaraan haddii ay rabaan inay adduunka la jaan qaadaan haddii ay rabaan inaan ka baxno dhibaatadan iyo xagjirkaan na laynayo oo ummadayna hal mar shan boqol oo qof meel ku dilaya haddii la rabo in laga baxo waxay tahay nidaamkan doorashada qofka inuu xaqiisa exercise gareeyo oo codkiisa baxsado haddii kale een, kun kun ha naloo dilo yaanan ka hadlin doorasho un iyo kursi loo carara ha laga hadlo guddoomiyaha guddiga doorashada xaliimo yare iyo guddigeeda waxay gelayaan xilli adag iyadoo la doonayo inay u dhexeeyaan dhammaan dhinacyada ku tartamaya doorashada soo socota barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa iga intaas waxaan u mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka abshir maxamed axmed abshir bukhaari guddoomiyaha guddiga qaran ee doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari iyo guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ibraahim iidle sulaymaan dhegaystayaal waxaa iga xasuusinaha inaan la xiriiray xubno ka tirsan golaha wasiirada ee soomaaliya si ay uga qayb qaataan barnaamijkan hase yeeshee ay ii suurtogeli weyday inaan ku waraysto barnaamijkan inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo